galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiya waana siddeediy labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mida efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mida qarax ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan qof ku dhowaad sagaashan kalena ay ku dhaawacmeen oo saaka ka dhacay magaalada muqdisho
waxaa ka dhacay excontrol qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysiyo falanqayna la xidhiidha weerarkaasi magaalada muqdisho maanta ka dhacay barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida in ka badan siddeetan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho ila ku dhowdhow ila isugu jira cisbitaallo heedaha ammaanka iyo goobjoogayaal ayaa tirada dhaawacyada gaarsiinaya ku dhowaad sagaashan qof goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa uu mar qura ku qarxay isgoyska x control afgooye xilli ay safaf dhaadheer ku jireen islamarkaasina ay isdhaafiyeen gawaari badan oo ah kuwa rakaabka dadweynaha macadda in bartilmaameedku ahaa bartaasi kontarool iyo weliba in gaarigu uu doonayey inuu halkaasi kaga gudbo si uu usii galo gudaha magaalada muqdisho inta uusan qarxin goobjooga tegay halka uu qaraxu ka dhacay ayaa v o a u sheegay in isgoysku uu noqday goob wada dhiig ah oo dhan walba ay ku fiirsanaayeen hilbaha dadkii ku dhintay qaraxa saraakiisha dowladda iyo kuwa gargaarka degdega ah ayaa sheegaya in tobaneeyo qof ay ku dhinteen qaraxa balse dhimashadu ay mar walba sii siyaadi karto in ka badan labaatan dadka dhintay waxay ahaayeen arday saaraa gaadiidka dadweynaha oo halkaasi marayay kuna sii jeeday goobahooda waxbarasho doctor maxamuud maxamed bidey oo ah hormuudka jaamacadda banaadir ayaa u sheegay v o a in in ka badan labaiyo toban ka mid a ardaydooda ay qaraxaasi ku dhinteen wararka ka imaanaya deegaankaasi ayaa sheegaya in laba ka tirsan saraakiil turki ah oo ku howlanaa dhismaha ama dayaxtirka waddadaasi ay ka mid ahaayeen dadka goobta ku dhintay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska iyo ehelada muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nafwaayey qaraxa ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa isna magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya isku dubaridka gurmudka loo sameeyo dadka waxyeeladu ka soo gaartay weerarkan qaraxan ayaa lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca magaalada muqdisho ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa hase yeeshee qaraxyada caynkan oo kale ah ayaa waxaa inta badan looga bartay inay geysato kooxda al-shabaab
kooxda taalibaan ayaa weerar ku qaaday saldhig militari oo ku yaala koonfurta dalka afghanistan iyagoo halkaasina ku dilay ugu yaraana toban askari islamarkaana ku dhaawacay afar kale war maanta ay soo saareen militariga dalka afghanistan ayay ku sheegeen in weerarkan loo adeegsaday qarax iyo weliba weerar hubaysan islamarkaana uu ku dhacay gobolka helman oo badi degmooyinkiisa ay gacanta ku hayaan kooxda taalibaan afhayeen u hadlay maamulka gobolka oo lagu magacaabo cumar siwaag ayaa isna v o a u sheegay in kuwa weerarka soo qaaday ay isqarxiyeen ka hor inta aanay gudaha soo gelin iyada oo iska horimaad ah halkaasi ka socday muddo dhowr saacadoodana labada dhinacba uu khasaare ka soo gaadhay geesta kale qof ka mida dadka bulshada oo magaciisa qarya ayaa v o a u sheegay in weerarkan taalibaan ay soo qaaday ay ku dhinteen toddobiyo toban askari islamarkaana ay ku dhaawacmeen lix kale warbaahinta maxalliga ayaa iyaguna ku warramay in kooxda taalibaan ay god soo qoteen si ay saldhiggaasi u soo galaan xukuumadda ukrain iyo kooxda gooni ugoosadka ah ee taabacsan ruushka ee ka dagaalama bariga ukrain ayaa isku raacay inay isweydaarsa inay isweydaarsadaan tobaneeyo maxaabiisa oo ay kala haysteen siday ku warameen xubno ka tirsan kooxda isku magacowday jamhuuriyadda donesk wakaaladda wararka ee a f b ayaa ka soo xigatay dariya marazofa oo ah afhayeenka jamhuuriyadda la baxday donesk in iyaga iyo xukuumadda kiyef ay maxaabiisan isdhaafsan doonaan berito oo axad ah ma jirto wax war ah oo arrintan xaqiijinaya oo ka soo baxay dowladda kiyef laakiin xubno u hadlay labada dhinac ayaa horaantii bishan sheegay in maxaabiistan ay isweydaarsan doonaan dhammaadka sanadkan kadib wadahadallo nabadeed oo heerkoodu sarreeyey oo ay ku yeesheen magaalada baris maxaabiis isweydaarsigan ayaa imanaya saddex bilood kadib markii ay ukrain fulisay tallaabo muddo la sugayey oo labada dal ee ukrain iyo ruushku uu kiiba kusii daayey shan iyo soddon maxaabiisa oo ay hayeen madaxda dalalka faransiiska jarmalka ruushka iyo ukrain ayaa shir ay saddex iyo labaatanka bishan ku yeesheen magaalada baris isku raacay in la dhaqan geliyo xabajoojin iyo weliba in ciidamada laga saaro goobaha lagu dagaalamay bisha maarso ee sanadka labada kun iyo labaatanka qaramada midoobey ayaa jimcihii soo saartay qaraar ay si xooggan ugu cambaaraynayaan taxadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee loo geysto dadka muslimiinta rohingya ee ku nool dalka myanmar iyo weliba dadka kale ee laga tirada badan yahay taxadiyadaasi oo ay ka mid yihiin xadhig ciqaab kufsi iyo weliba dadka oo inta la xidho kadibna la dilo boqol iyo saddex iyo sagaashanka xubnood ee golahan ayaa boqol iyo afar iyo soddon ka mid a ay u codeeyeen halka sagaal ay ka diideen islamarkaana siddeed iyo labaatan ay ka aamuseen qaraarkan oo isagu sida oo kale xukuumadda manyumaar ugu baaqaya in ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah oo ay kula tacaalayaan inay joojiyaan kicinta nacaybka ah ee ka dhanka dadka rohingya iyo weliba dadka kale laga tirada badan yahay ee ku sugan gobollada raakhiin kaajiin iyo weliba shaan qaraarkan ka soo baxay qaramada midoobey ayaan ahayn kuwo sharci ah oo si sharciya u dhaqan galaa balse waxa ay inta badan saameyn ku yeeshaan aragtida guud ee dunida
aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqasheen in ka badan siddeetan qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen qarax aad u culus oo saaka ka dhacay isgoyska x control afgooye ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagu dhex qarxiyey bar kontarool oo aad u mashquul badan oo xilligaasi ay ku sugnaayeen gaadiid fara badan oo sida dad shacaba wariyaha v o eda muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa faahfaahinta qaraxaasi ka soo dirtay halkaasi
khasaare fara badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa ka dhashay qaraxii saakay ka dhacay isgoyska ex control afgooye ee dhanka koofureed ee magaalada muqdisho kadib markii baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa lala beegsaday goob canshuurta ay ku qaadaan ciidamada baliiska soomaaliya dadka dhintay intooda badan ayaa la sheegay inay ahaayeen arday u socotay jaamacadaha iyo dugsiyada waxbarashada iyo dad kale oo rayid ah oo la socday gaadiidka dadweynaha oo maraya halka uu qaraxu ka dhacay qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday musiibadii halkaasi ka dhacday ayaa v o a ugu waramay wixii dhacay inna lilahi wa inna ilahi raajicuun inta dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantan allaha caafiyo meeshan masiiba ka dhacday isaaka ani waxaan ka imid ceelasha marka ceelasha markaan ka imid jegboynta markaan ku soo degay iyo qarax horuu ka dhacay marka ani gaarigii soo socday waa u jeeda laakiin gaari kale oo turkiyada wadsatay aa lagu dhuftay gaariga marka labada turki meeshaan ka soo dhex baxeen iyagoo meyd ah way ku dhinteen laakiin dadka kale xisaab ma laha meesha jaamay ahayd arday jaamacaddan oo muqdisho aad ugu baaba'ay saddex hoomey ee waxba kama badbaadin buugaagtooda waxooda intay buuxaan qaaraan wawacnay adiga weli ilaa hadda buugaagtooda waa kuwan qaarna waa wawacnay danna waa weynay marka dadka qaarkii waa la aqoon waayey way kala gogo'een meydka aan ragay toddobaatameey waay meydka dad hadda weli hadda intu laba hadda intu ku jirtee dhaawaca xisaab ma leh markiiba waa la guray afartan iyo lixdan meelahaas waay adi meesha masiiba ka dhacday ilaahay waxaan ka baryaynaa in kuwii dhinteen allah u naxariiso kuwii dhawacman allah caafiyo insha allah meeshaan wax ballaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuquubadaas ayaa dhacday waxaas ad arkaysaan ummaddana waxa weeye laysma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daaya ciyaal baa ku dhammaatay shaqo nimanka ardadaha jaamiciyiintan waa ku jira halkaana ku dhammaaday meeshaan waxaan arkay laba iyo toban qof oo bidaysa bal wax kale saasay u bidaayeen qaar waxay ku dhaceen meeshaas waan ka soo gurnay hilbahooda turkigu halkaasuu galay waa meeshaas meeshuu gala turkigu laba nin bay ahaayeen habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyey markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyey miyirkii oo dhan baa iga tegey iyo maskaxdii meeshaana cuqubaa ka dhacdaaaba wax la yaab lahaa dhacay waa waxaa weeye dadku toddobaatan kama yara waa dadka dhintay dhaawacu wuxuu ahaa afar iyo soddon muuqaalo murugo iyo argagax leh ayaa ka muuqday goobta qaraxa uu ka dhacay waxaana meydadka ku dhowaad shan iyo toban ruux la dhigay wadada dhinaceeda kuwaas oo jirkooda aada u gogo-ay sidoo kale dhiig fara badan ayaa dhulka warnaa waxaana goobta ka muuqday burbur xoogan gudoomiyaha gobolkaana duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash oo ay weheliyaan saraakiisha amniga oo tagay goobta ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qaraxa uu geystay gaari kuwa xamuulka qaada islamarkaana uu khasaaruhu badan yahay waxaa ka dhacay ex control qarax weyn oo saaran lagu soo raray gaari xamuul ah qaraxaas gaariga qaraxaas waday wuxuu isku qarxiyey isgoyska ex control afgooye wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac fara badan dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno dhaawacu waa sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyada dugsiyadaha iyo jaamacadaha nambar weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda banaadir innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan gawaarida gurmadka degdega ayaa goobta gaaray kuwaasoo daabulay dhaawacyada iyo khasaaraha ka dhashay qaraxa agaasimaha isbitaalka madiine doctor maxamed yuusuf ayaa sheegay in saddex iyo toddobaatan meydad lasoo gaarsiiyey isbitaalka madiine oo keliya sidoo kalena dhaawacyada isbitaalka la keenay ay gaarayaan laba iyo konton ruux maanta waxay ahayd maalin aada u culus oo aada yani u xanuun badan dhaawacyo fara badan oo ay sababeen qarax ka dhacay magaalada waxaana loo keenay ilaa konton iyo labo qof oo dhaawac ah waxaana loo keenay oo kaleeto toddobaatan iyo saddex meyd oo iyagoo meydana loo keenay isbitaalka mulo kugu keenay khasaaraha marka waa u jeediin intuu la egyahay bukaanadii qalliimadii iyo caafimaadkay u baahnaayeen waa u wada sameynay qaarna guryahoodan u celino dhaawacooda aada u fududaay qaarna qaybahaan kala seexinay say u kala daran yihiin qaybaha xaaladda degdegta iyo qaybaha kale u kala qaybinay laakiin nasiib waxaa bukaanada maanta isbitaalka jiifo inay kulligood yihiin bukaano oo aan si buuxda u daaweyn karno oo aan rajaynayno baryahanayso caafimaadkooda inaan meel saarno ilaahay hadduu nagu kaalmeeyo dhaawacyada waa dhaawacyo ilaahay mahaddiis ay yihiin dhaawacyo aan ka adagnahay oo aan rajaynayno baryahanaysood ilaahay hadduu garab nagu siiyo caafimaadkooda si buuxda inaan usoo celino kasakow isbitaalka madiino waxaa jira isbitaallo kale oo la geeyey dhaawacyo iyo dhimasho iyadoo laga yaabo in khasaaraha uu aada ugu badnaan karo inta la ogyahay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ahayd meel aada u mashquul badan oo ay maraan gawaarida ka baxda muqdisho iyo kuwa ka yimaada afgooye islamarkaana lagu hubiyo gaadiidka qeybihiisa kala duwan ee soo gelaya magaalada qaarkood ayaa goobta ku basbeelay iyadoo qaraxu uu saameeyey sidoo kale isgoyska ex control goobihii ganacsiga iyo guryihii ku yiilay safaaradda turkiga ee muqdisho ayaa dhankeeda sheegtay in laba muwaadin oo u dhashay wadankaasi ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarka kuwaas oo la rumaysan yahay in ay howlo dhismo ka wadeen wadada xidhiidhisa muqdisho iyo afgooye mas-uuliyiinta dowladda ayaa si wada jir ah u cambaareeyay weerarka si kastoo ay ahaato tirada dadkii ku dhintay qaraxii saakay ayaa ku dhow boqol ruux halka dhaawacuna oo intaa ka badan yahay ma jiro ilaa iyo hadda tirokoob rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca laamaha amniga oo la xiriira weerarkan sidoo kalena ma jiro ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyaddiisa xuseen baabukar maxamed v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegaystayaal in ka badan labaatan ka mida dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa ahaa arday saarnaa gaadiidka dadweynaha oo halkaasi marayay kuna sii jeeday goobahooda waxbarashada jaamacadda banaadir oo keliya waxaa kaga dhintay weerarkaasi ugu yaraan labiyo toban arday dabawaryaha iyaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay doctor maxamed maxamuud biday oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir
abaarihii sideed iyo yar dhiman ayaa bakas waday arday jaamacadda u socotay ayaa waxay kula kulmeen qarax yaani tuugaanima jidkan excontrol agooye halkaasoo arday badan qaar badanna ku dhaawacmeen qaar badanna ku dhinteen dhimashadii ilaa hadda waa dhowr iyo toban ayay maraysaa ardaydii ku dhimatay ee u socotay mataqaana waxbarashada laaka iyagoo laba dawacad oo gudaha kasoo sootay kadib loo celiya iyagoo meel gudaha lagu celiyay dhaawacani waa ka badayay intaasi oo wuxuu marayaa dhowr iyo soddon ayuu marayaa dhaawaca marka dhaawacaasi ma ardayda sida gaarka jaamacadda banaadir uga tirsan ba maya waxa weeye jaamacado badan basaskooda ayaa ku jiray laakiin ardayda jaamacadda banaadir dhowr iyo labaatan weeye hadda intanta dhaawaca oo la hayo oo la yaqaano la garanayo dhimashadana waxay noqotay dhowr iyo toban bay noqotay jaamacadda banaadir keliya doctor biday sideed ku ogaateen khasaarahan ardayda soo gaaray ma waalidkii baa idinla soo xiriiray mise waxaa jira guddiyo idinka idinka tirsan oo goobta tegay waxaan leenahay guddi oo jaamacadda ayaan magacaabnay taaguddiga musiibada la yiraahdo waxay aada ula xidhiideen isbitaaladii markay jiraan control ku hayeen isbitaaladii bay tageen weli arday la geeyey dhaawac iyo dhimatadii la geeyey ayay kormeer kusoo sameeyeen waan tagnay waalidiintii ardaydaasi iyo mala xiriirteen oo ma ugu warbixiseen haddiisan la socon waxa dhacay waalidiinta inta badan le way noo yimaadeen waa nagala qayb qaateen ardadii kormeerka aan sameyneyne wayno nala socdeen waalidiin badan baa yimaadeen qaar badan meedhigtii waalidiinta ayaa qaatay oo duulay ardaydii dib u ceshaday qaar badan oo dhaawacada istaalla bay joogaan waalidiintii waa la jooga oo baxnaaninaya
ugu dambeyntii doctor biday ma jirtaa dhacdo kale oo sidan oo kale ah oo qarax weyn oo muqdisho ka dhacay oo khasaare intaan la eg oo ardaydu ama ardayda jaamacadda banaadir wax kasoo gaaray marka laga reebo qaraxii shaamo ha waxa ka dhacay ninkii harka isaamaha oo arday badan soomaaliyeed ay ku baabeen ma dhibaato ooglu kasoo gaaray arday qaraxii afar iyo tobankii octoobar waxaa ku dhintay arday fara badan oo soomaaliyeed qaar badan jaamacadda banaadir qaar
waa hagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa doctor maxamed maxamuud biday oo ah guddoomiyaha jaamacadda banaadir oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka tacsiyeyey qaraxaasi maanta isagoo tacsiye u diray qoysaska iyo ehelada muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nafwaayey qaraxa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya iskudubaridka gurmadka loo sameeyo dadka ama loo sameynayo dadka waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxaasi haddaba wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari ayaa qaraxan iyo khasaaraha ou ilaaya haatan geystay waxa uu wax ka weydiiyey afhayeenka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar oronjo
todobadii iyo qadar shan iyo afartan daqiiqo ah ayaa waxaa la maqlay dhawaqa qarax aada u weyn kaas oo laga maqlay magaalada muqdisho qeybo kamida gaar ahaana wadada aada ex control afgooye magaalada muqdisho oo dhinacaas looga baxo koonfurta magaalada waxaa qaraxaas uu ahaa gaari xamuulah oo dhagarqadayaasha al-shabaab ay kasoo buuxiyeen walxaa qarxa islamarkaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ah halkaas isaga kala gooshayey wadaduna ay xilligaas ahayd waddo aada u mashquul ah oo dadka magaalada muqdishona istaraatiiji u ah maadaama xilligaas dadka soomaaliyeed ay usoo kala jarmaadaan shaqooyinka waayahay marka ismaaciil khasaaraha ilaa iyo hadda ay dowladda og tahay ma inoo sheegi kartaa waxaa la sameeyey guddi kaas oo soo tirakooda xaaladda heerka khasaaruhu uu gaartaysan yahay guddigaas oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya sir degdeg ah oo golaha wasiirada uu la yeeshay uu ka dhex magacaabay waxa ay hadda wadaan booqashada ay ugu kuurgelayaan xaaladda iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha waxa aan egnay cisbitaalada madiina iyo digseer iyo cisbitaallo kale oo hadda aan buuqa doono halkaasna waxaa lagu qiimeeyey xaaladda khasaaraha dhimashada iyo daawaca oo cisbitaalada la kala geeyey marka dabcan tirada guud markaan soo daragedeyno booqashada hadda socota ayaan kula wadaagi doonaa warbaahinta oo si official ah aan aan waagi doonaa laakiin ilaa inta aanan gaarintan rasmiga ah adigu maxaa og tahay maadaama aad tahay afhayeenka dowladda ilaa iyo maaragtay khasaaraha intuu gaarsiisan yahay khasaaraha hadda dhimashada dad konton qof ka badan ayaa la dhigay meeladkooda cisbitaal madiina sidoo kale cisbitaalka digseer ayaa la geeyey shan qof oo laba kamid ah ay yihiin jamhuuriyadda aan walaalahanahay ee turkiga waxaa halkaa markaan digseer tagnay ugu tagnay safiirka iyo saraakiil kale oo turkiya halkaas oo ay wasiirada dowladda soomaaliya ay ku gaarsiiyeen dambaal taasiya ay ka wadeen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayagu uga taasiinayay dadka walaalaha ee turkiga ee usoo gurmaday soomaaliya ee waxyeelada ay soo gaartay marka la isku soo duubo dad konton iyo iyo iyo konton iyo shan qof dad gaaraya ayaa aan xaqiijin karaa hadda in ay ku dhinteen weerarkaas oo ay dhaqaqeeyaasha al-shabaab ay ugu talagaleen inay ku argagaxgeliyaan ummadda soomaaliyeed waxaa wax lala yaabo ama wax aada looga argagaxa ahayd in qaraxa ay ay la beegsadeen meel aada zaxmad u ah waxaa waxyaabaha dadka soomaliyeed aada uga argagaxeen waxaa ka mid ah ugu yaraan saddex bas iskuol ayaa meesha marayay oo weli arday jaamacadaha magaalada muqdisho kusii jeeday laba kamid a basaskaasi meesha ayaa ay ku basbeeleen mid kamid a basaska ayaa ay dhakhaatiirtu noo sheegeen dadkii ugu horreeyay u gurmaday inay ka inuu ka inuu ka badbaaday waxyeelada xoogan hase yeeshee laba kamid a basaskii ardaydu ay saarnaayeen halkaasi ay ku baaba-een ugu yaraan labaatan kamid ah ardayda jaamacadaha magaalada muqdisho mid kamid a jaamacadaha magaalada muqdisho ardayda dhigata ayaa halkaas ku dhintay waa wax aada looga argagaxo oo ummadda soomaaliyeedna ay maanta si weyn ay ugu sii xaqiiqsanayaan in fikirkan guracan xadgirnimada uu yahay waxaan fal iyo reeb toona ku lahayn diinta islaamka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waayahay ismaaciil waxaan rabaa inaan si fiican u xaqiijino ma dad ajnebi ah ku jiray waa tii aad soo hadal qaaday muwaadiniin turki ah dhaawac miyaa soo gaaray mise dhimasho ayaa jirta
laba ka mid a muwaadiniinta turkiga ah ee ka shaqeeya soomaaliya howlaha gurmadka ugu yimid ayaa ayaa kamid ah dadka ku dhintay laba ayaa ka dhamatay turkida oo dowladda soomaaliyana iga tacsiyisay iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dowladda oo goobta joogay iga si gaara iga tacsiyiyey shacabka iyo dowladda turkiga geerida ku timid labadaasi qofood ee turkida ah kana kana mid ahaa dadkii kala duwanaa ee maanta waxyeelada kasoo gaartay qaraxa nafsihalignimada ee ka dhacay magaalada muqdisho waa mahadsantaha ismaaciil dhammaan intii dhimatay ilaah u naxariisto allah yaraxma insha allah
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka dowladda soomaaliya ismaaciil mukhtaar oronjo oo u waramayey wariyahayaga nuur xasan nuur bukhaari haddaba dhegaystayaal qaraxan oo lagu tilmaamay inuu yahay mid ka mid a kuwii ugu khasaaraha badnaa ee magaalada muqdisho ka dhaca ayaanay jirin ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyaddiisa hase yeeshee qaraxyada noocan ah oo kale ayaa inta badan looga bartay kooxda al-shabaab haddaba qaraxani saameyn nooceeya ayuu magaalada ku yeelanayaa se maxay la odhan karaa amniga magaalada iyo weliba khasaaraha intaa leeg inay dhacaa waxaynala falanqaynaya islamarkaana wariyahayaga maxamed colaal xasan uu ka waraystay cabdixakiin ee sheekh yuusuf caynta oo ka tirsan macadka heritage
runtii de waxaan isleeyahay waxaa jirta hode dayaacad guud oo horta xagga ammaanka ahaa jiro oo ilaa iyo hadda waxaana saxnayn amaankii ama istraatiijiyadii guud ee ammaanka looga hortagi lahaa dalka guud ahaan ilaa iyo ilaa iyo hadda ma wax xasilno ama la iskuma waafaqsana marka qolyahan nimankan argagixisadana waxay yaqaanaan xilliyada dadku ay nugul yihiin xilliyada ammaanku uu nugul yahay sida ammaanka looga faa'iidaysto siyaasiyiinta gaar ahaan markii ay jirto siyaasiyiinta is haysto markii doorasho nooca oo kale baaxad oo kale qow markii la haysto marka waxaad u mareysaa nimanka argagixisadana waxay fahamsan yihiin meeshu dowladda markay nugushahay guurashuna waxaa ka muuqato iskadasho iyo waxaa ka muuqato ilaa hadda amaankii oonan loo qaadan si dab ah ama siyas ah oonan ahmiyadda koodili aan la tiinin runtii de wuxuu muujinayaa in awooddii nimankani macadiidka inay awood u leeyihiin in magaaladana ay joogaan ammaankana ilaa hadda inuu gacantooda ku jiro sina doonay wax ka heli karaan runtii de ammaanka la siyaasadeynayo oo afartii bilood ama shantii bilood uu dhahayo waxaan horumar kasoo degna ammaanka iyadoo aan la hubin in cadowgii weli laga takhaluso aan la dhameyn runtii de waxay jawaab u tahay maxaa la dhahayay hadalka noocaas oo kaleeta sidoo kaletana maanta oo kale qaraxii wuxuu kaga duwan yahay because of wuxuu kusoo aaday xilli ay shaqaaqooyin siyaasadeed dalka ka jiraan waayahan dambe oo qarax xajmigiisa iyo awoodiisa dalka aan ka dhicin iyo weligi cadowga oo rabo inuu muujiyo inuu awood u leeyahay xilligoo doono iyo meeshoo doono iyo ciddoo doono inuu beegsan karo wa waa gartay markaad fiiriso qaraxyada noocan oo kale oo shacabka faraha badan ay ku dhintaan al-shabaab taariikh ahaan markii dib loo eego qaraxyadii dhacay maanay sheegan shamow maanay sheegan qaraxii zoobo maanay sheegan mar haddii aanay sheeganayn maxay tahay ujeedada in meel shacab jooga wax lagu qarxiyo oo dadkii lalaayo ujeedaday ka leeyihiin maxay tahay runaantii de argagixisadu iyaku inta badan waxa waye hadafkooda koowaad inay diraan signal awood ah inay diraan inay waxay doonaan suubin karaan si ay uxanuujiyaan dowladda ama si ay uxanuujiyaan dad alla iyo qof ale qofka ay kasoo horjeeda marka ma kala socna ama ma kala aabayeelayaan meeshaan ama shacaba ku dhimanayo ama qof dowlada ku dhimanayo ama qof madaxa ku dhimanayo targetka ama hadafka muhiimkiisa waxay tahay inay ogaadaan inay oo dalka joogto oo ammaanka iyo security khakal gelin karaan runtiina waana fariin xoogankii maanta ay direen ah inay weli ammaanka oo weli u yaxeysaan oo la faray kama qodno oo runtii sida loo haystay iyo de si waayahanka dowladda dhammaan ay u suubinaysay isbedelo xajaamay inaa weli shacabku inuu nugul yahay dadka soomaaliyeed weli inay nugul yihiin in la daadin karo dhiig intaas la-eg oo wax ka badan konton qofood ilaa iyo lixdameeyo qofood in lagu dili karo hal qarax gudahooda marka run ahaantii dee ayaku ma kala socdo laakiin waxa u socon waxay tahay fariinta ka dambeysa markuu qaraxaas dhaco marna waa dowladdii baa isdhiganaysaad leedahay marna al-shabaabkiibaa fursad u helay inay soo soo abaabulaan oo meeshii nugul marka ay weeraraan ha midda kale muhiimka waxay tahay sideedaba dalkani ma jiro qorshe ammaan oo run ahaantii dee laisku wada waafaqsan yahay oo dee ka dhexeeya dhammaan shacabka iyo dowladda soomaaliya ka dhexeeya ma jirto inta badan waxaa umalaysaa amnigii inkastoo dowladda mas-uuliyadeedu ay tahay haddana amni aanan aan shacabku aan laga talagelinaysan qayb ka ahayn ilan ugu dambeyntii waxaa meesha ku ruqbaxaya ama dee kasoo gaaraysa aafada kood waa shacabkii marka waxaad moodaa weli inaanan aysan jirin qorshe ammaan oo sax ah oo looga hortegi kara ama ama xataa la isku dayi kara dalkani ugu yaraan magaalada muqdisho ama jidkan jidkan ugu weyn ee muqdisho saaranaya dowladda ilaa iyo shacabka soomaaliyeed ay intooda badan u badan yihiin xataa in laga dhigo meel season ah oonan oonan wax qaraxa laga fulin karin marka taas waxay tusaale u tahay dabcan dowladdu waa isdhigatay nimanka qaraxa soo abaabulina waxay ogyihiin xilliga dowladda isdhigatay markii markay tahay in la taagaraya ama markay tahay inay qarax soo qaadaan waxaad moodaa inay kaga khibrad fiican yihiin ama run ahaantii ay kaaga macluumaad horeeyaan xilliga ee tahay in dadka la xanuujiyo dowladda soomaaliya la xanuujiyo waa gartay laba maroodi meeshay ku diranayaan waxaa la yidhi cowskiibaa ku baaba-a marka shacabka xalkoodu muxuu yahay runtii shacabku waa qof dadka mar walla iyo musiibada qofka dadka kasoo gaarta waa ayaka wax ku ruux baxna waa ayaka runtii wax hantidooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ku waayana waa ayaka de waxa keliya la gudboon waxay tahay inay dalbadaan isla xisaabtan sax ah amin haddiisan shacabku adduunka ilaahay waxa waaye musiibo intaan ka yar ayaa ummad dhan wax ka bedesha amin daalo dhan ay wax ka bedeshaan hal qof oo hal wiilo isgubay ayaa waxaa laga yaabaa dadku inuu isbedelay ama carabto dhanka cadoonkooda inuu ka bilaabo runtii de waxa waaye in shacabku ay dalbadaan isla xisaabtan sax ah oo dowladda ku aadan sababta waxaanay u dhacayaan saddex sano wax ka yar inay dhintaan laba kun iyo maaziyaada qofood oo dee dadku ay yani ay tahay slow genocide ama in in dalku ay si gumaad iska tartiib tartiiba dalkan uu ka dhaco runtii waxay tahay wax la aqbali kara maahan shacabku waxa keliya uga furan waxay tahay inay isla xisaabtan sax ah dowladda soomaaliyeed inay weydiiyaan iyo sababta waxaan ay ku dhaceen iyo cidda waxaan mas-uulka ah
wahagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa cabdixakiin sheekh yuusuf caynte oo ka tirsan macadka heritage islamarkaana isagoo magaalada muqdisho ku sugan u warramaya waryahayaga maxamed colaad xasan ata cabdixakiin oo haatanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha cashe ibraahim aadan cashacuud iyo maxamed colaad xasan ayaa la diyaara
waa mar kale iyo barnaamijka xambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale iyo kursigii daanduray oo maantana qof cusub uu ku fadhiyo isagaad sheegaya caashaay toddobaadkii hore barnaamijkiinaan dhegaysanayay haye kursigan waxaa dhaxal ku helay oo lahaa anaa dhaxlay cabdixakiin shirwac waxaa uga sii horreeyey cabdicasiis cabdicasiis baa uga sii horreeyey laakiin maanta anigaa kasii dhaxlay iyagoo dhan
laakiin cabdixakiin toddobaadka hore wuxuu lahaa kursigan siduu iiga kiciyaa way adag tahay daandure marka daandure aan la gaarin buuba ka kacaye waa- waaba isdhaafaba bahalka intuu odagay imaan baaba laga qof wal- qof walba kasii kacaya marka marka marka makal- annaba ku simaya tolo makaltanaa loogu jiraa Kal- malaha saasay u egtaa mise kursigiisaa la buuxin laaya kursigaa la buuxin laaya
waxaa tahay daandure meel jooga waa salaamaynaa barnaamijkana wuu tabaya laakiin ku samayaal fiican baa jooga waa tahay colaad mar kale soo dhowow barnaamijka hambalyada iyo heesaha Ee, bal toddobaadkan marti waa la sooraa dhambaalka uga horeeya adaan kugu sooray waxaa halkan dhambaal mehera caashoy ka diraya dadka kale ah hooyo saynab baashe garoon iyo asad xuseen cashuur adeero ceediid jaamac mire aabbo maxamed daahir saciid iyo sacad maxamed daahir iyo nimcaan jaamac maxamed iyo ubax ceediid jaamac iyo cali daruus malaha waa ciid duruus bay ka wadaan ciidiid jaamac cabdiqani shabeel xuseen axmed xasan maxamuud axmed maxamed daahir iyo cabdulaahi naasir cabdikariim iyo doctor cabdiqani biixi iyo raxmo maxamed daahir iyo muno maxamed daahir iyo maxamuud maxamed daahir farxaan shiine iyo abukar shiine dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa bay yidhaahdeen waxay dhambaal meher wacan gaarsiinayaan cali ceydiid jaamac iyo ikraan cabdulaahi xayir oo meerkoodu ka dhacay magaalada burco shan iyo labaatankii bishan malaha waa bisha desembar bay ula jeedaan waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkan aan gacanta ku hayo colaada waxa uu naga soo gaaray nin shiikha oo gobolka virginia oo aan deganahay ay soomaalida sida weyn u taqaano waa sheekh cabdalla maxamed sheekh cabdalla waa garanaysa soo ma Marka isaga ma ma dhambaalka soo diray ma isagaa loo diraya sheekh cabdalla loo hambalyeynayaa oo wiil uu ugu dhashay magaalada muqdisho isaga iyo xaaskiisa usra cabdulaahi dhowaan dadka dirayana waxaa ugu horeeya sayid caraaye siidow ibraahim xasan cusmaan axmed faarax cabdiraxiim haaruun cabdirasaaq cali kulmiye waxaa kaloo ku jira ganeeje khaawi iyo cabdilcasiis cabdi mustafa camalow iyo mustafa cabdi iyo cabdulmudalib yaasir iyo ibraahim cabdi maxamed adigana waa kugu daraya maxamed colaad xasana falastiin axmed iyo imaan way ku jirtaa anigana aan isku daro oo caashe ibraahim aadana dhammaanteen waxaan hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karin aan u diraynaa sheekh cabdalla maxamed iyo usra cabdulaahi oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi maxamed amiin soo barbaar ayay leeyihiin ducadana waa dhankiina baa layidhi inkastoo wiilka uu dhalay baa layidhi sheekh caana oo degan een, d m v waa Marey- waa waa washington iyo hareeraheeda waa washington iyo hareeraheeda iyo maryland marka ducadu waa xaggiina baa layidhi waana sheekh Ilaahaya cabdalle ka- ilaahaya ka dhigo sheekh cabdalle kale
oo gobolkii meeshuu degan yahaba caan ku noqdo oo wax wanaagsan weliba caan ku noqdo waan u ducaynaynaa cashoy mar haddii dhambaaladii aan laba qac ka siinay haatan aan dhinaciis eh, heesaha barnaamijkaan ugu jira jalleecno waxaan soo qabanayaa eh, codkii baxsanaa f- allahu naxariistee fanaanka axmed eh, gacayte iyo aamine cabdilaahi heestuna waa isu samir
Thank you.
gacayte iyo aamine cabdulaahi heestuna waxay ahayd isu samir intaa haddaan kaga gudubno bal dhambaalka ku xiga gacantaada ku jira waxa uu naga soo gaaray xaawo daa'uud iidle waxaa ciwaan looga soo dhigay marka hore dhambaalka ayaan hoos u boodine hambalyo aroos baa ciwaan looga soo dhigay iyo xaawo daa'uud iidlaan ugu horeysa hodana daa'uud iidle way ku jirtaa waa laga buuxaa dhambaalka saaxiibo kale iyo hele kale ku jira khadar daa'uud idle cabdirasaaq daa'uud idle cismaan cabdulle cabdi iyo xasan yuusuf nuur iyo cadeey cali shabiin cabdi maxamed aadan iidle iyo shukri maxamed aadan iidle iyo bishaar aadan xasan iyo xuseen yuusuf warsame iyo ismaaciil cabdulaahi cali iyo saxardiid cabdulaahi faarax iyo cusubo axmed maxamed iyo abwaan sanyare dhammaan reer daa'uud idle waxay kala joogaan baa layiri gaarisa iyo bangal iyo kismaayo waxaanay tahaniyad aroos hawada u marinayaan arooskii aroosadda baa layidhi abshiro cabdi kune iyo maxamed daa'uud idle oo arooskoodu ka dhacay degmada dhadhaab ee kenya ducada waa v o baa layidhi arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barkooba owlaad baariyana lagu kala helo wiili caano gabar iyo caano aamiin baan ana raacinayaa caashoy dhambaalka anna gacanteeda ku soo dhacay waa tahniyad dhalasho dhambaalka waxaa lagu bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa bahda v o eda laanta afka soomaaliga caashi ibraahin aadan iyo daandurey waxaa tahniyadda dhalasho diraya baa layidhi annagoo kale ah cali ibraahim sheekh cali iyo marwadiisa saynab axmed muuse iyo caruurtooda muxyadiin sheekh iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa layidhi sheekh maxamed cali liibaan axmed muuse nadiifo axmed muuse suweys cabdirisaaq ifraax sheekh oo ku magac dheer baa layidhi ifraax cadeey saabiriin cali ibraahim jacfar ibraahim sheekh cali naciimo muuse aabo ibraahim sheekh cali hooyo xaawo maxamed ibraahim iyo caruurtooda hooyo kaaho jimcaale wehliye iyo caruurteeda cabdiraxiim axmed muuse iyo marwadiisa iyo caruurtooda baa layidhi maxamed xuseen aadan cabdiraxmaan moxamed maxamuud iyo moxamed cali moxamed iyo cabdifataax sheekh axmed dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi freeland canada u k sweden soomaaliya kenya dubai ethoobiya iyo minneabolis waa dalka maraykanka iyo sacuudi arabiya waxay hambalyo dhalasho u dirayaan cusmaan axmed muuse iyo marwadiisa fardowso axmed cusmaan oo gabar ugu dhalatay caasimadda soomaaliya muqdisho waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar adeer eedo idinkuna ducada waa xaggiina caashahay waxaan leenahay iyagaaba u duceeyey soo barbaaroo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq roobe iyo hooyo deeqo shire iyo sidoo kale aabbe xaashi cismaan iyo eedo farxiyo cismaan eedo madiino xasan fidow adeer cabdulaahi xasan fidow tahliil colaad xasan sayid cali colaad xasan waa dhammaan ilmo colaad xasan iyo sidoo kale cabdixakiin waa cabdixakiim colaad xasan naciimo colaad xasan deeqo colaad xasan axmed cabdulaahi xasan luul cabdulaahi xasan cumar cabdulaahi xasan cabdifataax cabdulaahi xasan dalmar maxamed xasan aadan maxamed xasan haaruun bare colaad shamse bare colaad iyo faarax bare iyo cumar bare iyo farxiyo bare colaad iyo naciimo cabdi aadan iyo maxamed colaad xasan waaba lagugu soo gabag warqada waaba lagugu soo xiraba waa lagu soo daray waa tahay dhammaan dadkaasi colaada oo qofka ugu dambeeya ku qoran adiga aa tahay waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan iyagoo kala jooga magaalooyinka muqdisho austri germany turkiga sweden finland iyo maraykanka ay tahaniyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan hani colaad xasan waa lagu soo galay sooma waa la ii yimidba oo maxaa yaradda wax nooga siin weyda mise warqada malaha warqadan baa yaradda la socotaa warqadda waxaa tahay mabruug mabruug waa hani colaad xasan iyo mustafe xaashi cusmaan oo arooskooda uu saddex iyo labaatankii bishan ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana rabbi ha idinkala siiyo wiili caano gabari caanano nugu ducaynaynaa aamiin aamiin baan ana raacinaya caashoy hadda mar haddii lay soo galay oo tahaniyadda ay lagugu soo yeelatay maxaan ku yaraanasanaa marka
mid ka mid a heesahaad sheegayso ma ha waa tahay hees macaan baan u hayaa oo si weyn uga heli doonaan weliba heesaha dhowaanahan la maqlay ma aha haddii la maqlayna kuma badna dhegaha dhegeystayaasha waxaa ku luuqeynaya fanaanka xasan diiriye waa heesta halkudhegeedu yahay had iyo jeer howlahaaga bal heestan dhegeyso oo dhuux
hadiyo jeer hawlahaagaan hadiyo jeer hawlahaagaan anigu eegan oo ahaadeen hadiyo jeer hawlahaagaan hadiyo jeer hawlahaagaan anigu eegan oo ahaadeen adiga way kuu hagagtee naftayday hebasho raacday adiga way kuu hagagtee naftayday hebasho raacday inta deeheelilay baad hallowsana igu timantay aa inta deeheelilay baad hallowsana igu tilmantay badkaagaan xusuusno badkaagaan xusuusno habla kale lama hadlaye badkaagaan xusuusno badkaagaan xusuusno habla kale lama hadlaye anigu waan kugu hamiya adana habka igu haynin anigu waan kugu hamiya adana habka igu haynin naftaydada hogoolu tahayba raadka igu ilowday aa naftaydada hogoolu tahayba raadka igu ilowday
waa tahay had iyo jeer howlahaaga iyo fanaanka xasan diri intaas haddaan ku dhaafna dhinaca dhambaalada marka le colaada maxay saa waxaa gacanteeda ku jira dhambaalkan cabdiraxiin axmed nuur gindhe oo degan magaalada lusaka ee dalka zambiya salaan malabka ka macaan iga guddooma weriye caashe cuud iyo weriyaasha ibraahim daandurey iyo ciddii kale barnaamijka daadihinaysa buu yidhi waa nin xariifa soo maaha
dhambaal aroos oo farxad leh waxaa diraya asxaabta kale ah xasan xuseen xasan sadiiq aadan xidig iyo mahad xubeeye iyo cabdulaahi jaamac oogle iyo liibaan maxamed shirwac iyo shaafici ciid iyo qadar good garaase iyo cabdulcasiis cabdulaahi mukhtaar iyo falastiin khaliif yuusuf iyo falastiin axmed daahir iyo sowdo xuseen deeqo ladan iyo xaliimo moxamed dhammaan asxaabtan waxay dhambaal aroos oo farxad leh u dirayaan baa layidhi xasan cabdulaahi cali iyo marwadiisa farxiye xasan xaashi oo arooskoodu ka dhacay magaalada guriceel ee gobolka galguduud ducaduna waa asxaabta bay leeyihiin caashoy ducada haddaan u raaciya waxaan leeyahay isku waara kuwii ubad khayr qaba oo ilaahay uu dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa ku anfaco helana idinka yeel anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna si qurux badan baa loo soo qoray dadka dirayana waxaa ugu horeeya awoowe maxamed cabdulaahi duurow iyo ayeyo khadiijo cabdulaahi xasan ayeyo saynab cabdulaahi xasan ayeyo maryan cabdulaahi xasan adeer cabdirashiid macalin cabdulaahi adeer yuusuf macalin cabdulaahi waxa uu ku magac dheeryahay jiir yare iyo eedo faadimo macalin cabdulaahi iyo eedo xabiibo maxamed adeer saney maxamed cali iyo adeer sheekh xasan maxamed cali waxaa ugu dambeeya dhambaalkan sida gaaban ee quruxda badan loo soo qoray ku jira awoowe cabdulcasiis cabdulaahi xasan dhammaan asxaabtaasi waxay kala joogaan magaalooyinka muqdisho baydhabo janaa'i iyo dalka dibaddiisa baa layidhi waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad la hawada u marinayaan abshir macalin cabdulaahi waxau ku magac dheeryahay abshir xaad iyo marwadiisa qaaliga baa layidhi faadimo cabdiwahaab cabdi oo ay gabar igu dhalatay magaalada baydhabo janaai baa lasoo qoray taariikhdu markay ahayd lix iyo labaatankii bisha disembar ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban gabadhaasi magaceeda waxaa laga doonayaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka gabadhaasi ku dhalatay baydhabo janaai magaceedaa layska rabaa janaayada baan u bixino janaai waa magacaada qurux badan waa magac aad u qurux badan waa tahay colaad baa magaca markiiba la soo booday waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsanayn waalidka oo magacyadii lagu yabaala laakiin janaay meel sokay ka soo baxda waa magac qurux badan marka maadaama baydhabo janaay ku dhalatay iyadana janaay baan leenahay waa gartay marka waa janaay oo baydhabo janaay ku dhalatay noqonaysaa waa tahay soo weynow oo noqotii dal dad iyo diinba anfacda anaa amiin baan leeyahay caasha waxaan raacinaya dhambaalka xiga waa tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah cabdiraxmaan cabdiqani ibraahim iyo ismaaciil cabdiqani ibraahim iyo xamse cabdiqani ibraahim iyo saynab cabdiqani ibraahim khadra iyo sahra iyo axmed cabdilaahi xasan iyo shukri cusmaan mooge iyo qadar ismaaciil bare cawo cusmaan mooge iyo maxamed cusmaan mooge iyo marwo cumar cusmaan iyo cabdiqaadir cumar cusmaan baa layidhi ayaan cusmaan mooge iyo nuura cumar cusmaan dadkaasoo dhan waxay tahniyad dhalasho wacan u dirayaan baa layidhi mustafe cabdiqani ibraahim iyo marwadiisa qaaliga ah farxiye cali jaamac oo inani ugu dhalatay magaalada boorame ee gobolka awdal waxaan leenahay bay yidhaahdeen inantaasi soo kor oo soo barbaar noqo tii dadkeeda anfacda magacaabintuna waa xaggiinna daadiyaha barnaamijka salaamaha bay leeyihiin marka caashoy mas-uuliyaddii akhriska iyo dhambaalada dadkaad u tabinayseen waxa hadda lagugu soo daro cudusha lagu saaray magac bixintii
magacyadii baa malaha waxaa laga yaabaa inay bataan marka caruurtay dhashaanna colaado sidaad ka warqabto aad baa loo farxaa marka mustaqbalka markaasaa magac walba waxaad leedahay kan maad u bixisaa maya kan kan waa marka yabaalkaa iska jira marka laga yaaba mustaqbalka haddaad aragto ilmo ku leh adaa magacii ii bixiyey habbeensan
qaadan dhe alla maxaan magaca bixino halkaa ka duceyn ilaahu ducooyinkan u duceynana ilaah u aqbal oo ubad kheyr qaba ka dhig waan u duceynay ubadka intaa dhalanayay tobankii sane lasoo dhaafay colaado markaa ubad barakale oo soo hanaqaada allaha ka wada dhigo marka magaca bixintana maxamed ba u bixi inta badan ani magacyada marka wiilasha laysoo weydiiye waxaan dhahaa ha loo bixiyo maxamed amiin hadday hadday gabar tahayna magacyada iigu horeeya dadkaan u bixiya waa faadima marka maxamedkan baan aadayna aad iyo aad intaadan soo qaban heesta saddexaad ee barnaamijka aan dhambaalkan soo qabto waxaa ugu horeeya sayid caraye sidow ibraahim xasan igu soo noqday dhambaalkii sheekh cabdalla igu soo noqday waxaa kaloo ku jira cusmaan axmed faarax iyo cabdiraxiim haaruun cabdirasaaq cali kulmiye ganeje khaawi iyo cabdulcasiis cabdi mustafa camalow mustafa cabdi iyo sidoo kale cabdulmudalib yaasir iyo ibraahim cabdi maxamed iyo dhammaan saaxiibada v o a oo aad ku jirto anigan ku jiro falastiin ay ku jirto iyo guud ahaan waxaan hambalyo iyo bogaadin hawada u maraynaynaa sheekh cabdallah maxamed iyo usra cabdulaahi oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey waa kan sheekh cabdalla xataa ma sheegin marka mashaa'iqdii baa nooga horeysa magacyada quruxda badan waa la wada yaqaan maxamed amiin waa loo bixiyey wiilka sheekh cabdalla namana soo weydiin isagaaba naga ogaaba marka waxaa loo bixiyey maxamed amiin sheekh cabdalla soo barbar ayaan leenahay oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca ee soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay dadka dirayana waxaa ugu horeeya deeq maxamed khadar maxamuud a ku jira cabdinuur shariif iyo fu'aad maxamuud raxme maxamuud faadimo khaliif maxamed dirir abokor xabiib guhaad iyo cali maxamed kaahin iyo xaaji samawade iyo dhammaan baa la yiri iyo sidoo kale baa layidhi maxamed shariif maxamed nuur wuxuu ku magac dheer yahay culimaaudiin waxaan hambaliyo meher oo wacan weliba u diraynaa baa la yidri mudane nuur maxamuud iyo marwo bishaaro maxamed cali oo meherkooda uu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaan caasimada dalkaasi ee jabuuti waxaan ilaahay uga baryaynaa baa la yidri inuu ka dhigo labadii isku waara ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caanana waa loogu duceeya aamiin amiin baan raacinaya aniguna meherkooda waxaan u rajaynayaa inuu arooskooda raaco marka ayaan dabcan ducada isku waara ay imaanaysaa dhambaalkan waxaa soo qoray xamse kaafi axmed waxa uu leeyahay ugu horeyn daadihiyaasha barnaamijka caashi ibraahim caasho cuud iyo ibraahim xasan daandurey ayaan salaamaya salaanta waanu kaa guddoomnay daandureyna anigaa u qaaday caashana iyadaa ku maqlaysa intaa haddaan salaanta kaa gudubno waxaa hambalyo dira halkan ka diraya baa lagu soo qoray dhambaalkan aaba ciise siciid faarax ciyaalkiisa iyo xaaskiisa hooyo saciido daahir iyo ciyaalkeeda eedusalaado saleebaan iyo ciyaalkeeda walaal naciimo mahad iyo ciyaalkeeda walaalo maryamo ciise iyo inanteeda baa layidhi walaal xaawo ciise iyo inankeeda baa layidhi ayay sareede siciid adeer xasan saleebaan iyo ciyaalkiisa baa layidhi adeer khaliif siciid iyo ciyaalkiisa dhammaan ilma cabdulaahi saleebaan iyo ilma faarax ow yuusuf baa layidhi hooyo caasho cabdisalaan iyo ciyaalkeeda kayf cumar baa loola jeedaa malaha cumaf baa lagu soo qoran laakiin waa cumar iyo ciyaalkeeda maamo kawsar iyo ciyaalkeeda maamo luul iyo ciyaalkeeda ayaan gurxan iyo saygeeda iyo ciyaalkeeda bushra gurxan saygeeda iyo ciyaalkeeda sadaam gurxan xaaskiisa iyo inankiisa baa layidhi dhammaan ilmo gurxan dadkaas oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniyad dhalasho u dirayaan baa layidhi maamo xaliima ciise siciid iyo saygeeda cabdalaah gurxan daad oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari saddex iyo tobankii bishii labiy tobanaad oo disembar ah labada kun sagaal iyo tobanka wiilkaasoo loo bixiyey gurxan cabdalla gurxan waxayna leeyihiin gurxan noqo mid dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa anfaca aamiin baan anaguna leenahay anigana aaminayaan raacinayaa dhambaalkaasi ayaanu dabcan colaada kusoo koobaynaa barnaamijkan balyada iyo heesaha kusoo koobayna waxaan ula jeedaa dhinaca dhambaalada waraaq kale dhinacigama yaalaan markaa hadaad malaha heestii aad noogu xiri lahayd oon ku yar si fiican ugu nasan lahayn baad noo haysaa aad iyo aad weliba heesahaas kuma jiraan hees kolleyba sidaan qiyaasayo qiyaasteed inta badan ma xumaatee haddaan haddaan isu codeeyo marka waxaa la yidhi ammaan afkaaga kaagama horeysa ammaan afkaaga kaagama horeysa laakiin dhegeystayaasha kasoo jawaabi doona colaado bal haddii tani ay ammaan afkayga aan dhaafsiisaneen hadday tahay iyo haddii kale soomaalidu caashoy waa mahmahda qaarna waxay yidhaahdaan gurbaan gacalka ha kuu hayo ama garabka kugu jiro kuwo kale waxay yidhahdaan ammaan afkaaga kaagama horeyso berigii hore waxaan dadku waa ka yar maaragtay hadda laakiin waxaad arkaysaa dunidoo dhan markaad aragto nimaan isa sheegin cidi sheegi mayso waa garta markaan markaan colaada adaa ku watee intaasaan ku raacinaya doodaha dalkan markaad dhegeysato nimanka baarlamaaniga ee dalkan jooga dalkan u taliya markuu rabo inuu hadalka farto wuxuu leeyahy i recognize myself reerkiisu isagoo iska bilaabay iyo reerkiisa kadib buu ummadii kale u marka wuxuu ku bilaabayaa waa is aqoonsanahay calaashan aqoonsi qof kale kama rabo run marka marka adoo heestaas is aqoonsiga ku jirta hadaad noo saarto aad iyo aad marka dhegeystayaashana bal waxbay ka soo dhihi doonaan haddii heestani ay ammaan ku kooban tahay iyo haddii loo codaynayo waa heesta ayaan dhalad bal adiga iska bilowa ka war imaa ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro imaa ogide waxaanahay ilaahay u samiro bal ka warrama heestaas waa hees jacayl cod iyo macno iyo eray waxoo dhan dhamaysatay marka waad u codaysa soo maa marka codaynta aniga iga bilow ko marka haddii labadeenaan u codaynay marka colaad waa codeey
inta codka kugu soo raacdaan arki doonaa waa tahay iyada aan kusoo gabagabeynayna dabcan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan fanaankuna waa salaad maxamed shardi salaad derbi codkiisii hallaasiga ahaa intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo colaadba sidaasiyo nabadgelyo
ilaahay u samiro imaa ogide waxaanahay axdi kuma ciyaaro imaa ogide waxaanahay ilaahay u samiro waxaan uur habreed galay awliyo tilmaaniyo afagaalayo diriir abenamaarku
waagaag dhegaystayaal guud ahaana idaacaddaeedi galabnimo intaasi aan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo intaan isugu iman doono toddobada fiidnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
furanto iimaankiyo kalgacalkuna isku keen ammaane sida ayra geelbaan u oloolayaayo sida ubaadan dhalayban kugu urfayoobo sida oloola shidayban sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaay adiguna aqoonso ilidhow aga ugo sida ayra geelbaan sida ubaadan dhalayban ugu urfayoobo sida oloola shidayban ayldheerka arkaayo sida ubax la beeray indhu kugu farxaano sida aayadiinaan afka kugu hayaaye adiguna aqoonso
This is VOA News.